waxaan ka baqaya applicationkan inaad si khaldan u isticmaashaan balse idinkulama talinayo applicationkan waxaa awood kuu siinaya qofka xiriirku idinka dhexeeya haddii lambarkiisa aheelka gelisid inaad heshid fariimaha loo diro iyo fariimaha markaa isaga uu diro iyo cidda uu markaa whatsappka kala hadlo haddaba sidee u isticmaalaysaa halkaas ayaad waxaad gelinaysaa lambarkiisa tusaale hadda lambarkaas oo kale ayaan gelinayaa kadibna halkaas qofka magaciisa ayaan gelinayaa magaca qofka la yidhaahdo kadibna halkaas ayaan dhahayaa ad jail ay ku qoran tahay hadda analyst ayuu samaynaya wuxuu soo qabanaya wadanka uu joogo iyo sidoo kale markaas xogtiisa iyo fariimihiisa sida hadda halkaa kaaga muuqata dhammaan sidaas ayay usoo qabtay haddaba applicationkani si aad u heshid waxaad imaanaysaa browserka mobilkaaga halkaas waxaad ku qoraysaa googlekaaga ayaan la teg kadibna websiteka ayaa dooranaysaa waxaa kusoo bixi doona websitekan waxaa laga yaaba adiga inuu ku hubiyo oo uu searchin kuu diro waa sugaysaa kadibna halkaa falaartaas ayaa dooranaysaa applicationadan ayaa kuusoo bixi doona haddaba applicationka dhog tracker ay ku qorantahay ayaa dooranaysaa hoos ayaad soconaysaa halkan ayaad kasoo dhowladgaraysanaysaa shantaa ilbiriqsi ayaa sugaysaa hoos u socota kadibna halkan ayaad kala soo degaysaa sida hadda aan kuu tusay ayaana u isticmaalaysaa mahadsanid